رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت adaakani baabulxaji bal xajka bannaanidiisa baabkii weeye lagaba xajo canilcaajisi ruuxii isagu kari waayey inuu isagu dee badankiisa kuba xajo oo lizamaanatin zamaano waa adigu isagu zamaanadu waa ruuxa markay dee adigu ama isagoo awood la-aanun aan xarako iyo waxba lahayn ama ruux faalij ku dhacay ha noqdo ama ruux kaleo adugu wax kale ay heleen un zamaanadu waharamin iyo gabow iyo wanaxwihimaa wixii laba mida u kari waayey inuu xajkii isagu tagu guto bal xajkii lagaba xajayey ayuu baabkiisii yahay aw lilmowti ama geeri daraaddeed oo uu dhintayba dee ruux dhintayna ma xaji karo bal xajkii lagaba xajayey qolooyinkaas buu baabkeedii yahay xdثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن بن شhهاaب عن سlayman بن يasاr عan cabdاللahi بن cabاsi أنه qاala سlayman بن yasاar waa فqahadii madine toddobada ahayd nin kaba mid oo فaqih ahaa horena inuu soo maray marar badan caضا بن yasaar iyona ay walaalo ahaayeen ninkaa kale taabiciga ah wuxuu yihi markaa iبن cabاs buu kaba warinaya cabdاللahi iبن cabاasna xadiiska riwaayadan aan hayna waa musnadkii isagaa warinaye laakiin muxuu inooga warramayaa arrin dhacdo walaalkii fadl ibnu cabaasna uu qeyb kaba ahaayo waa kan annahu qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi kaana alfadlu bnu cabaasin fadl ibnu cabaas waa walaalkii oo kaba weyn ama ilmo cabaasba ninkii ugu weynaa weeye aabihii hooyadiiba loogu kunyooday radiifa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay radiifkii macnaa raaxiladuu la fuushanaa ee waana inuu soo maray oo markii subaxdii musdalifa ama qadaata jamcin ayuu rasuulkii ilaahay raaxilada la soo fuulay ama imaatinkii carafa lagaba yimi ilaa musdalife lasoo gaadhayo waxa la fuushanaa usaama isagu waa subaxdii ilaa uu jamrat alcaqaba ka soo gaadhayay rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faja-athu rasuulki ilaahay waxa u timi imra'atun haweeney min khascamin reer khascam ah haweeney reerkaa kaba dhalatay baa u timi tasqaftihi xaal ay fatwo ka dalbayso na waa subaxdii horta musdelifa waana markii lagaba yimo musdelife may joogina way ka yimaadeen rasuulkii ilaahay baa waxaa la kulmay oo ma uba timi haweeney reer khadcama xadiidkii jaabir ee dheeraana waan ku soo aragnay fajacala alfadlu fadli baa wuxuu gudagalay yanduru ilayha rasuulka ilaahayna raaxiladii wuu la fuushaye gabadh shaaba oo qurux badan bay ayd isaguna naad wadi ah oo qurux badan baabu ahayn fajacala alfadlu yanduru ilayha inuu xaggeedii daeyo watanduru ilayhi waa bashar kollay dee wixii insaanka kuba beernaaye xagga inuu jinsigu jinsiga kale uba ishaa taasna ruuxii dee waa waxaa kuba taqwo iyo ilaah kacabsi baa lagu joojinayaa waa shay dee qariiso oo ruuxii kuba tallaalan haddaba xaggeeduu eegayey iyaduna xaggiisay eegaysay fajacala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay oo arrintan aan toosnayn gacantiisa ku suurinaya ayaa wuxuu bilaabay ama gudagalay yasrifu inuu leexinayo oo u duwayo wajal fadli fadli wejigiisa ilaa shiq alaakhari dhinaci ay ka joogtay mooye dhinacii kale ayuu u jeedinayo wejigii ayuu intuu gacantastaynu soo marayba dee halkaa diqnigii ama intaas gacantiisa saaray buu xagga kale uba jeediyey fatwadeedii ama istiftaheedii waa tani qaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ina fariidat allahi fariidadii ilaahay calaa cibaadiha addoomihiisa korkooda kuba sugnaatee rabbi kuba farad yeelay fi lxaji xajka fiigiisa oo dee waa xajkan dee ilaahay faradka kaga dhigay addoomaha wixii dee karaya adrakad fariidadaasi waxay soo gaadhoy haleeshay oo waqtigii dee xajkii la waajibinayo xaaladiisu say ahaydba weeye abi aabbahay shaykhan oday xaal uu yahay kabiiran weyn oo nin weyn oo da-a isagoo ah ayaa dee waqtigaasuu da-aha aanu raaxilo qabanayn isaguna aanu socon karahayn dee beledkuna maaha maka dhexdeeda halkuu degan yahay haddaba fariidadii waxay soo gaadhay oo xajkii la farad yeelay aabbahayna dee si kale caaqil buu ahaa markaasi dadkii xajka lagu fard yeelay uu kaba mid noqday isagoo ah oday kabiiran weyn kaasoo laa yastadiicu aan karahayn an yahbuta inuu sugnaado cala araaxilati raaxiladii oo haddii dee raaxilaba lasoo saaro ma fadhihi karayo kuma sugnaan karayo korkeeda oo dee waa ninkaa da-da ah weeye aada u gaboobay afa axuju canhu maka xajaayo aabbahay anigu maka xajaa oo dee ma ansaxaysaa inaan anigu ka xajo kol haddaanu isagu xaji karahayn qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nacam haa ka xaj buu yidhi wadalika fii xajati lwadaaci markay su-aashani dhacday iyo jawaabtani xajatulwadaac bay ahayd oo dee waaba taalayna subaxdii musdelifo rasuulka ilaahay kaba yimi riwaayaadka qaarkood daahirkooduna si wuxuu jamradaba rasuulka ilaahay tuurtaalkii manxarka ku dhowaa ama joogay baabay ahayd ee waxa weeye xajatulwadaac baanay arrintan ama rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jawaabtiisan iyo istiftaan haweynadan iyo umuurtan laynoogaba warramay xajatulwadaac bay ahayd bal xadiid kale oo laba raqamun ay kala leeyihiin laakiin waa xadiidkan uun eh sababta laba raqam ay u yeesheenna waan sheegi doonaa waayo dee daahirka waxaa inuu xadiidkii hore dariiq labaad u leeya uu noqdo ee horta mar labaan dalada xadiid mar baan wada eegi doonaae kanna waan laqbaynaynaa wuxuu ihi musanifku xadaثnي عlي بن khشhrm qال أخbarana عيsى عيisana waa imaamkii عيiسى بن yuنس بن أbي إسحاaq عن بن jurayج عن بن شhهاab qال xadaثna سlayman بن يasاar عن بن عabاس عن الفضل أنa امرأة haweeney min khascma reer khascam kaba mida ayaa qaalat tidhi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahayow ina abi aabbahay شhayk kaبيir oday weyn weeye caleyhi korkiisana dee ama cid adeecaysa san inantiisaaba joogta ama maal uu leeyahayoo caleyhi korkiisana waxaa fariidatullaahi fariidadii ilaahay filxaji oo dee ma gudan waqtigan la farad yeelayna da-dan baabu ahaa wa huwa laa yastadiicu ma karayo an yastawiya inuu sugnaado calaa dahri baciiri waa neefkan geele dee gaadiidkae meesha dheer marka laga imanayo lasoo fuuli jiro korkiisa inuu ku sugnaado ma karayo maxaan yeelaa weeye faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu hi faxujiya canhu kaba xaj xadiidku saan aragno ibnu cabaas dee waa inoogu sugan yahay sanadka iyo sulayman ibnu yasaaro markii horeba inoogu sugnaa waana haweeney su-aal weydiisay kii hore qiso yaroo dee ziyaada un baaba kuma sugnayd oon kan kuma sugnayn waa xadiid keliya waxay ku kala duwan yihiin riwaayadii hore xadiidku wuxuu way ka mid yahay musnad ibnu cabaas macna fadl ibnu cabaas imika halkan eeg riwaayo kuma laha ibnu cabaas baa xadiidkii toos u warinayo leh fadl ibnu cabaas baa xaaladiisu taa ahayd waktigaa uu rasuulka ilaahay la fuushanaana haweeneydaasaa timi rasuulka ilaahayna saasi ku jawaabo marka xadiidku waa ibnu cabaas musnadkiisa macna ibnu cabaas baa warinayo oo isagoon dee matalan waasido kaleo uu ka warinaya aanay jirin ama riwaayadan dambe cabdullahi ibnu cabaas wuxuu ka warinayaa walaalkii fadli oo xadiidku markaa waxa weeye musnadkii fadli buu noqon oo haddii kutubtan masaaniida en abwaabba eegin ee raawigu kolba xadiidka ciddii warinaysay ama saxaabiga eego wixii saxaabigaasi warinayay meel keliya ku wada sheega abwaab kala duwan iyo mawduucaad kala duwan haba ahaadee kuwaas oo kale tasniiftooda xadiidka horena musnadka ibnu cabaas buu gelayaa xadiidkan dambena musnadka fadli buu gelayaa tan baanay laba raqam u kala yeesheen kollayna iyadoo dee riwaayaadkan asaaniidani ay sugan yihiinba bal haddii ay arrintu tahay dariiqii ay ka dhacday iyo ama intii markaa musdelifo iyo ama intii lasoo socday in jamrada lasoo gaadhin waxaynu soo ogaano aynu kitaabka ku soo ogaanay fadl ibnu cabaas uu fuushanaa rasuulka ilaahay maciisa raaxilada ibnu cabaas ama walaalkii cabdullaahi ibnu cabaas isagu dadkii dacafada ahaayee hore usoo socday ayuu kaba mid aha waqtigaa lama socon rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ka soo horreeyey haddii laakiin riwaayaadka qaarkood saa kuba timi aan eegno ah markii uu rasuulka ilaahay jamrada tuurtayba isagoo mino jooga ama manxarkii joogay inay haweenana timi markaa meesha waa la wada joogayo markaa waxba ishkaal ma jiro ibnu cabaas inuu toosu maqlu waaqacada joogo bal tanna uu kaba wariyo walaalkii eh bal labada raqamtaasaa kala keentay ee tani waxba xadiidka macnihiisi waa mid keliya xagga bal masalan markaa ta iyada inoogu sugan xadiidkana ee umuuro inagu soo noqnoqdo axaadiisii hore aynu kuba soo aragnay iyada xadiidka ku sugan oo halkan shuraaxduna ay dhigtaan fawaa'idaha way jirtaayoo daabadii hadday laba ruuxiyo wax ka badan qaadayso la wada fuulo iyo arrinkana waa tawaaducii rasuulka haweenaydii ajnabiyada ahayd bal sawdkeedii bal macawira mise maaha waa tan oo kolley kalaam baa jira imika sharaxamata igu sugan markay xaajay jirto baahi ay jirto maqalkii sawdkeeda la maqlayay sida mucaamalo iyo istifta iyo shahaado iyo wixii laba mid ah laakiin waqaaicdu way ka badan yihiin dumarkii rasuulka ilaahay ba dadku iyagoo min waraai xijaaba su-aalaa la weydiinayay kaba jawaabayeenoo aimada qaarkood iyagoon xaajadan kuba qaydin sawdka kolley cawra ahaan way kaba saaraanin iyo munkarkan oo gacantii laguma suuliya waa umuurahaasi waa umuuro aan horaba usoo wada aragnay halkan waxaa inoo cusub waxa weeye bal ruuxii isagu aan karahayn inuu xajkii isagu dee muba la baashiro uu guto ama gabo uu gaboobay ama yaanu gaboobin bee zamaano oo kaleo isagii awood la-aan kaloo jirta oo xanuun iyo waxyaale adiguba kagaba yimoonu dee xarako sidaasa iyo dhaqdhaqaq sidaasaba lahayn wax kuga yimi daraaddeed ama dee ruuxii dhintay oo kaleo iyadna axaadiis kaleba ay kuba timi taas in dee xajkii laga naa-ib noqonayo lagaba xaji karo khaasatan hadday fariido saaran ay jirtay bal taas xadiidka waata inooguba sugan oo xadiidka way inooguba sugantay xagga marka la eego ahlucilmiga taasna jumhuur lculamaa ruuxii hadduu ka caajiso gee in xajkii dee ama mowt baaba jiro waa dhintay ama cadbi macduubkii tii lagaba cabirayay iyo dee zamaanadan iyo haramkan iyo in lagaba xajayo taas bay jamaahiir alculamaa kuba tegeen dee way jiraan dawaaif kooban oo culimada kaba mida oo le xajku sidaa salaadii oo kale niyaaba ma gasho bal lagama xajayo ama inuu ku dardaarmo mooye lagama xajayo bal taas oo kale way jiraan sia imaam maalik iyo qolooyin aqwaashooda ay culimadu inoo soo naqliyaane laakiin xadiidkan iyo axaadiid kale oo rasuulka ilaahay aan kan un ahayn ee laba weydiiyo rag baa weydiiyo waatanoo haweeney baa weydiiso adugu bal taas oo kale weliba ragguna way kala dunaayeen xajka niyaabuu gelaya kolleyna sida dee sunanta inooguba sugan ruuxa ruux ka xajaya horta waa inuu faradkiisii isagu riday faradkiisi kaba dhacay oo uu xajku tee isagoon isagu xajin kama xajayo bal waa taa arrinta kale inoogu suganna bal waa dee birigii waalidka samafalkii waalidka loo samafalayay masaalixdoodii loo qumayay kaba mid ahayd deyn lagaba bixiyo oo deynkii ilaahay sida xajkan oo kaliya ay kaba mid yihiin iyo khidmadii iyo nafaqadii iyo wixii dee bal taas dee waladkiina ajrigii iyo sawaabkii buu yeelan waalidkiina taa uu kuba intifaacayahay bal waa umuurta iyada xadiidka halkan inoogaba sugan weeye kolleyna dee jamaahiir alculamaa qowlkoodii baan iyo xadiisyadan aan hayno iyo kuwa kale baabka kuba yimi ay daliil u yihiin ay ama ay dee xoogeynayaan qowlkooda dee daliilkoodii iyo xujadoodii waay baabu sixati xaji sabiye ilmihii yaraa een weli qaan gaadhin xataa isagoon tamyiizba lahayn garasho sidaasa lahaynba xajkiisa ansixitaanka uu ansaxayo uu baabkiisii yahay iyo wa ajri man xaja bihi ciddii la xajtay ee inay isagii uma xaji karayo waa ruuxa ama lamaba sida ama la wada eh bal waxa weeyaan isagaa la xajaysay xajka geysay ajriga isaguna uu kaba helayo ilmaha yar meelihii uu marinayo iyo wixii camalee uu la samaynayo ama uu samaynayo isagoo gacanta ku hayo iyo dhowritaanka uu ka dhowrayo wixii raxaajigu iskaba dhowri jiray iyo bal ajrigii halkaa ugaba imanayay taas buu baabkeedi yahay xadaثna abu bakr بn abi shaybata وزahayr بn xarbi وbn abi cumara jamiiعa can ibni cuyaynata qaala abu bakrin saddexdooduba ibnu cuyaynay ka wariyeen marka abu bakr bn abi shayba wuxuu yihi isaga laftigiisi xadaثna sufyaan bn cuyaynata can ibrahima bni cuqbata can kuraybi mawla bni cabaasi can ibni cabaasi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama laqiya anahu laqiya sanadka kolley horeynu usoo wada aragnay ibraahim ibnu cuqbana markaan walaalkii gaadhnaan in yar dib ugu yarlaami doonaa iyadoo intaynu xaj ku jirnay aan soo marno oon ka soo hadalnay arrintooda oo axaadiisu waxay leeyihin ay kitaabka ku leeyihinna aan soo sheegnay arin yarun baan isxusuusin doonaa bal markaan duruqda gaadhno xadiiska wuxuu yihi ibnu cabbaas laqiya ana nabiya sala allahu alayh wasalam laqiya wuxuu la kulmay rakban dad safarah ayuu birawxaa iyo meesha rawxa la idhaah kula kulmay waa meel xagga madiine u dhow laakiin xagga maka iyo madiine uba dhaxaysay xajatulwadaacna way ahayd sida xadiidka ama riwaayaadka qaarkood xadiidka inooguba yimi xajatulwadaac baabay ahayd daahirka riwaayaadka qaarkoodna waa laabankii uu laabmay baabay ahayd ayaa riwaayaadka qaarkood daahirkooda waama sida ibnu qayim iyo ay kuba tagaan bal adigu sanadii xajatulwadaac bay ahayd ragbiguna wuxuu yidhi asxaabu libili khaasa waa dadkaas safarka khaasatan gaadiid ama geel wato oo kale oo gaadiidkooda uu yahay oo inta badan tobanka iyo wixii ka yar ayaaba loo isticmaalaa dee arawxaan hore abaynu kitaabka ugu soo maray ilaa dhowr iyo soddon mayl madiine inay u jirtay kitaabkaan kusoo aragnayba ayuu kula kulmay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man ilqawmu qowm kuwa ayo oo qowmkani yay yihiin waa dad ay kulmeen oo dee dadkii la socdayna maaha waa dad meel kale kaba yimi qaalo waxay idhahdeen almuslimuuna dee markaa jaziirat alcarabi dee islaamkii waa wada gaadhayba oo muslimiin baanu nahay bay yidhaaheen faqaaluu waxay yidhahdeen man anta adigu yaa tahay rasuulka ilaahay bay ku yidhahdeen salawaat ullaahi wasalaamu calayh qadciyad baa wuxuu leeyahay waxaa suurtagalay inay habeennimo ahayd oo rasuulka ilaahay aanu u muuqan oo saa ay u yidhaaheen man anta waxaa kaloo suurtagal ahayd maalinba inay ahaydee dad meel kale ka yimi beledkooda ay ku islaameen umay soo hijroon rasuulka ilaahay hore umay arag taas baabay ahaayeeno bal taasna wey waxay dhaha maanta qaala wuxuu yihi rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan ahay farafacat way kor yeeshay ilayhi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam imra'atun haweeney sabiyan ilmo yar marka waa ilmo yaroo ay dee bal mixafku ku sugnaayo waa waxay dhabarka kuba siday oo may ahayn ba ilmo u soconayo u ordayo may ahayn waa ilmo yaroo siday ayay sare u qaaday si rasuulka ilaahay uu arko faqaalat waxay tidhi alihaada xajun ayasixu lihaada kan miyuu ansaxaya xajun ilmahan yar xaj miyuu kaba ansaxayaayo haddii dee aan la xajo xaj ma ka ansaxaya qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nacam ha xaj uu ka ansaxayaa walaki ajrun adiguna dee qaadidan aada qaaday iyo dee bal masalan sididan aada sido ee aada isagii wixii acmaashiisii aada ula imanaysee wixii laga dhowri jiray ruux muxrima uu iska dhowri jirayna ka ilaalinayso taa ajri baad ku leedahay walaki ajrun xadaثna abu qurayb mحamed بn اclاء qala xadaثna abu usamaةa عan sufyaan عan mحamed بn cqbaةa عan qurayb عan ibni cabaasi markii dhaweyd ibrahim ibn cuqba ayaan soo aragnay markana waa walaalkii mxamed ibn cuqba oo ninkii aan sheegayay can quraybi can ibni cabaasin qaala anahu qaal rafacat way sare u qaaday kor yeeshay imra'atun haweeney sabiyan lahaa ilmo yar oy dhashay ayay sare u qaado faqaalat waxay tidhi ya rasuul اllahi alihada xaju qaala nacam walaki ajru waxadaثanii mxamed bn musanى qaala xadaثana cabdالرaحman waa ina mahdi qaala xadaثana sufyaan sufyaanna waa sufyaan thawri oo dee markaas markii dariiqii hore sufyaan ibnu cuyayna inoogu sugnaa kuwa kalena sufyaan thawri labadii sufyaanba xadiidka way warinayaan can ibrahim bni cuqbata can quraybi ana imra'ata rafacta sabiya faqaalat ya rasuula allahi alihada xajun qaala nacam walaki ajrun waxadaثana bn اmusanى qaala xadaثana cabdالraحman waa imaamkii ina mahdi unsa de waa kii hore une qaala xadaثana sufyaan can mxamed bni cuqbata markaas sufyaan ibrahim bni cuqba iyo mxamed ibni cuqba labadaba uu ka wariyey can quraybi can ibni cabaasi bimilih bal xadiidka macnihiisu haynoo yar dambeeye labadinne walaalaa ibraahim ibnu cuqba iyo moxamed ibnu cuqba intan aan xaj ku jirnay baynu soo marnay labadaba bal iyagoo sanoo kale isugu xigo kurayb ka warinayaan soo marnay waliba habeenkaa aan soo marnay nin kaley walaalayiin oo lasin iyagana halkaas xadiid isaguna ku lahaa habeenkaasun laakiin isagu kitaabka xagkiisii hore iyo de had iyo goor isaga kitaabka kusoo noqnoqdoo caalim ahaa oo muuse bnu cuqbata la idhaahna habeenkaasi uu la socday marka habeenkaasaan soo sheegnayna muse isagu waa imaam xagga maqaazida ah maqaazidiisana waxaaba la yidhaha waa min asax almaqaazi oo dee misxaq iyo kuwaasi waaba kaga horeeya abaa la yidhaha xagga maqaazida iyo siirada iyo jaanibkaas waana nin raggan ay walaalaayiin in yar ka weyno isagu saxaabadii qaar arkay oo sikaaru taabiciin buu kaba mid yahay san horeba usoo marray kitaabkana uu kusoo noqnoqdaa amaa labada nin ee kale habeenkaasna waan soo aragnay caawana waa ku wada socday habeenkaa waxaan sheegnay ibraahim ibnu cuqba marka ay tahay inuu saddex xadiid kitaabka ku leeyahay midu waa ka iyo kanon sheegaynay iyo xadiid dambeeya oo isaguna korayb inuu kaba warinayo taas ayaa inoo dambeeya ama moxamed ibnu cuqba isaga waxaan sheegnay laba xadiisin inuu leeyaho waa xaj ka hor iyo kan labadaas isaga ku leeyahy ka horaynu xaj kuba soo marray intaan ku jirnay iyo kan ibraahimna waanay wada sidan oo kale unbay wada socon riwaayaadkana soo yar noqnoqonayn ibraahim se weli xadiis baa u dambeeya ama muusa labadoodana xaafid ibnu xajar ibraahim iyo moxamed saadisu ka dhiga ujeedadu kollay ninkan ay walaalaayiina muuse bnu cuqba xaggii da-dii wax saasaba waa dad isku wakti ah ee laakiin xaggii aragtida markaynu eegno isagii saxaabada qaarkood u arkay iyagu se cid saxaabo ay arkeen ma jirto walow ay soo gaadheen oo saas baa macnaha saadisa xaafid ibnu xajar istilaaxiisa ay tahay labadoodun markaa taasuu kaba dhiga taasi iyada waa xagga bal markaan sanadka xaggan kalena ta iyada inooguba sugan waxa weeye ilmihii yaraa walow aanu mukallaf ahayn xajkiisii waa guntamaya waana dee xaj saxiixuu noqonaya uu ka ansaxaya ajri iyo hawaabna waaba laga siinaya xajkii islaamka laakiin kama gudayo hadduu qaan gaadho oo uu weynaadoba iyada oo uu mustadiic noqdo markaasna dee wuxuu dee gaadhsiiyey beydkii uu helayo iyada markaa caynkaasa faradkii waa saarayay xajatulislaam sekani waa daaco sunno u dhacaysa sida salaadahan dee yaryar carruurta ay tukanayaanoo ajrigu waalidkoodii waxaan ku rabeeyeyna ajri uu ku yeelanaya iyaguna ajri way yeelanayaan laakiin dee xaggii kale qalamkii dembigii iyo waxyaalahaasi weli waa laga kor yeelay oo jaanibka mukallafiin maba aha xadiiskuna waa ta iyada inoo faa'iideynayo tadawucun buu noqon kollayna culimada dee jamaahiirtoodu oo shaafici iyo malik iyo axmed iyona madaahibahaasi ay kaba mid yihiin waa qowlkood abu xaniifa halkan lagaba soo naqliya xaj kama ansaxaye waxaa umuuraha loolaba imanaya oo ujeeddadu waa tamriin iyo in lagu sii layliyo oo uu sii barto hadhow uu markaa dambe uu xajaba taas ee laakiin dee xadiidkani waa kan rasuulka ilaahay muxuu yidhi alihada xaju nacam nacam walaki ajruna wixii dee iyadu ay bal masalan qaadidan ay sido ama ay wado dheerayntay ka dheeraynaysa waxyaalihii maxduuraadka ahaa samaynta ay samaynaysay la samey hadday la dawaafto oo kale la saciido oo ay u tuurto jamradii wixii dee uu markaa uu xaajigu la iman jirayna ay u samayso taas bay ajriga kuba mudanaysaa isagiina thawaab iyadna thawaabkaasay mudanaysaa bal xadiidku taas baa iyada inooguba sugan marka waxaanay ku tegayaan dee intooda badan ahlu cilmigu ilmihii yaraa walow aanu dee xajkii islaamka kaba gudayn isagu mukallafayn kol haddii la yidhi xajkii waa guntamaya wixii maxduuraatulixraam waa laga dhowraya waa laga ilaalin wixii maxduuraatulixraama wixii acmaalia xaj uu dee lala iman jirayna wixii uu isagu samayn karayana hadduu dee mumayiskii uu samayn karayo waa la amriyo uu samayn wixii aanu samayn karahayna ciddii waday baa u samaynaysa taas bay noqon haddii dee aanu tamyiizba lahayn saad kanina saasaa kama muuqato mixaf ama si waxay dee dhabarka kuba siday baaba muuqatay iyada markaa dee wixii waa loo wada samaynaya waa lala dawaafaya lala sacya wixina waa lagaba dhowraya bal taas baa bal masalan taas qolooyin kale iyagu maba guntamayo ee tamriinu weeye sidaa xanafiyada qowlkooda marka waxay noqonaysaa maxduuraatulixraamka iyo wixii iyana ee waxba lagama ilaalinayay noqonaysaa dee maba guntamino xajkama ansaxaya lakin de xadiiska waa ka xajka waa ansaxaya laakiin ajrigaasna uu yeelanaya lakin xajadii islaamka kama ridayo baabu fardi اlxaji maratan fi lcumri baabu bayaani fardi اlxaj macnaa wuxuu u baabaysan yahay ama baabun fardulxaji xajka faradkiisu waa maratun fi lcumri maro keliya cumriga o dhan oo intaa ruuxu nool yahay mar uun baaba xajkaas uu ku waajibayaa markaan sharciga asalkiisa eegno haddii dee wax kale ay keeneen nadar uu isagu nadray oo kale dee isaga isku waajibiyo asla sharci kuma waajibin ziyaada halkaas way ka iman kartaa laakiin sida kale de waa markadan baabu bayaani ana farda اlxaji marata fi اlcumri wamaro inuu xagga weeye uun cumriga mar keliyaba uu noqono وxadثnي زhير بن حرب qال xadثna يزيد بن هاrون qال أخبrna الربيع بن مسلم الqرشي عن محمد بن زياد عن أbي هريرة qال أنه qاal snadka hore aynu usoo wada aragnay wuxuu yihi markaa abu هurayra khadbna رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa noo khudbeeyey faqaala wuxuu yihi kollay xajaة الwadاacna may ahayn oo deynay waaba markii xajka la farad yeelay waa wkti ka horeeyey markaas wuxuu ogeysiinaya dee xajkan lagu farad yeelay iyo siday xaaladiisu tahay wuxuu uhi ayuha nnaasu dadow qad farad allahu manaa ya-dii xarfun ilaahid way xadfantay une qad farad allahu ilaahay waa farad yeelay calaykum korkiina alxaja xajkii baa ilaahay ku farad yeelaye faxujuu xaja oo ilaahay wuxuu idinku farad yeelay xaj ee markaa xaja faqaala rajulu nin baa yidhi ninkuna aqrac ibnu xaabis buu ahaa akula caamin anaxuju miyaan xajaynaa kula caamin sanad kastaba miyaan xajaynaa yaa rasuula allahi fasakata rasuulka ilaahay uu aamusay xataa qaalaha alaaan ninkii baan aamusinba su-aashii buu ku celceliyey ilaa uu saddex goor yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi low qultu nacam haddaan idhaaho haa lawajabat xajadaas iyo inaad sanad kastaba xajtaan waajib bay noqon lahayd walama stadactum dee xajku ma aha sandee salaad iyo soom iyo lamid maaha safar buu u baahan yahay oo imkaaniyaad maaliya u baahan yaho iyadna mid badan adigu waa hawl badan buu leeyahay marka maydaan karteen inaad sanad kastaba xajtaan maydaan karteen taas buu ihi uma qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi daruunii idaaya iga tago ujeeddadu waa su-aashan oo kale iyo inay laba yimaadaan taas iga daaya daruni maa taraktukum inta aan idinka tegayo oo intaa anugu aan idinkaba aamusnahay wixii dee bal masalan anaa wixii dee sharcigii buu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagii looba soo dhiibay oo inuu dadka gaadhsiiyo u caddeeyo taa mukallafka kuba yaama waa waajibkiisii haddaba anaa idin caddayn wixii caddayn u baahnaa wixii bayaan u baahnaa de umuurahansan oo kale dee ruuxu hadduu mar laba yimaado kaba dhacayse de bal masalan taas su-aasha caynkaasa iska daaya waxaa riwaayad daaraqmiyo kuba yimi inay markaas sooba degtay aayaddan suuratu maayida oo laa tasaluu can ashyaa in tubda lakum tasukum inay tanba arrintanba nusuulkeedu uu ahaa xataa waaye daruni ma taraktukum darunina waa ficilkaa dee waxa weeyaan kollay amarkiisa iyo mudaariciisu waa wax mustacmala luqada carabeed ee maadigiisa ayaan gaaliban la isticmaalin oo ay carabi meesha kaba saartay oo dee iminka dar oo kale daruni iyo yadaru anta dara warasataka oo kale xadiidkii ahaa iyo waxa weeye waa taasoo mudaaric iyo amarba ficilku waa ficil dee la isticmaalo laakiin ma maadi markay noqoto wadara wadartu iyo taasi dee waa ficil meesha ay kaba saareen carab ama ay dileen say barhkood kaba cabiraan waxaa lamida wadaco oo kale daciyo iyo dacu iyo waa tan dee qur-aankiiba inooguba sugan tahay laakiin iyaduu maadi yahay oo wadac waa naadir kolkol waa la arkaaye wadaca maaha wadacaka taa dee shaduud maaha ee waa thulaasi markuu yidhi wadaco oo kale iyaduna waa ficil gaaliban aan laba isticmaalin oo wadarana waa taas oo kale lakiin maadiga mudaaric waa la isticmaala waana amar amar iyo mudaaric waa la isticmaala daruni markaa iga taga weeyo ujeedadu su-aashan iyo arrinta caynkan ee kolkol waxaanay dee dadkii iyagii dhiba ay kuba sugantayba hadday jawaabtu si kale u dhacdo ay ama waxa weeyaan kaba iman kara ay ka iman karto iga daaya intaan idinka tegayo fainamaa halagta way halaagsameenoo man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey bikasrati su-aalihim su-aashoodii badnayd ee ambiyadooda iyo rusushooda ay weydiinayeen taas bay kuba halaagsameen ee su-aashii badnayduna iyo wakhtilaafihim iskhilaafkoodii calaa ambiyaaihim ambiyadooda korkood oo dee marka ay su-aashii laba yimaadaan ee loogaba jawaabo haddana iskhilaaf baa meesha imanaya iskuba khilaafaan oo wixii aanay sidiisiiba uba filinba khilaafkaasaaba keenaya halaagan keenaya ee iskhilaafkoodii ambiyadooda korkooda ay iskuba khilaafayeen faida amartukum haddaan idin amro bishayin shay aan idin amro faatuu minhu ma stadactum faatuu la yimaada minhu shaygaa ma stadactum intaa kartaan kalaba yimaada waidaa nahaytukum haddaad idin nahiyoon idinka nahiya can shayin shayna fadacuuhu ka taga oo fara ka qaado isaga maaha inta kartaani ka dheeraada weyo ka fogaada bal horta arrintii uu baabku inoogu baabaysnaayo xajka faradkiisu inuu asla sharci markaan eegno mar keliya yahay fi lcumr xadiidka way nooguba sugan tahay oo markii la yihi sanad kasta miyaan xajnaa waa kan rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yihi haddaan idhaahaa way waajibi lahayd madaydaa karteena dee waxaa idinku waajibi oo mar unbaa idinkuba waajiba taasba weeyo iyada taas xadiidka kolley way nooguba sugan yahay halka qolooyinkana sharaxaysana amarku takraar ma keenaya mise ma keenaya waa masalo usuuliya iyo aqwaashii xaggaa usuul ahaan kuma sugnayd iyo culimo kale hadalladood iyo ayaa sharaxa ku sugan oo ninkii sharxaysa dee waa masalo adigu usuuliye waa eegan karaaba wey in waxaanay culimmadu uba daliishadeen qowlkan uu rasuulku yihi low qultu nacam laba wajabat haddaan idhaa ha in xukumkaasi fuli lahaaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee inay u banaanayd lahaana inuu ijtihaado xagga axkaamta oo dee loomana shardiyayn xagga xukunkiis iyo taa inuu wax kastaba waxyi uguba yimaado bal taas weeye markaasay iman ijtihaadkiisa khada miyuu geli karaa mise maho dee adiguta kolley haddii xataa dhacana laguma sugayo dee cusmadii kalea jirtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal taaba weeye darun inbal way intan faida amartukum bishayin faatuu minhu ma stadactum kolley si fiicanna sheekhu waa usoo khulaaseeyey waana qaacido aada iyo aada u weyn oo qawaacidda islaamka kala mid oo abwaab kala duwan gasha bal qawaaciddii waaweyneyd ee dee shanta ahayd ee culimmadu ay kaba dhigeen in fiqiga intiisa badani uu hoos imanayo qaacido ka mida ayaaba xadiidku asaas ama dee uu noqonayaa iyo asal uuba noqonayaa bal waa qaacidadii bal masalan taas dee kolley waxyaalahay kaba cabirayeen almaysuur laa yasqudu bilmacsuuri marka xadiidku tukenaya waxa weeye oo imika halkan ruuxu haddii dee wixii la faray wax kaba mida uu kari waayo salaadii kasoo qaad oo arkaanteedii qaarkood ama shuruuddeedii qaarkood uu kari waayo wixii uu kari waayey uu ka dhacaya laakiin waxa uu kari waayey ee ka dhacay markaa ma kama dhigna in asalkii ka wada dhacaya wixii uu karayeyna uu laba imanaya sida kala duwan buu sheekhu halkan keenayaayoo ay dee salaadii arkaanteedii qaar hadduu ka caajisa ama shuruuddeedii qaar intii kaleu laba iman hadduu weysadii oo kale xubnihii baaba dee barhkooda aanu maydhiba karahayn intii uu maydhi karayo waa laba imanaya maydhigina waa taas oo kale hadduu helo biyo aan ku wada filayno waysadii aan xubnihii u wada gaadhayn ama maydhitaankii aan jirhkiisii u wada gaadhahayn wixii mumkinkaa ee suurtagalka ayuu samaynayaa oo kale waxaaba haddii dee munkaraad iyo ay dee isaaladeed ay waajibaan oo kale wixii dee kolba uu kari waayo uu ka dhacaya wixii karayana dee waaj wujuubkiisi uu jiraya haddii ruuxii qoyskiisiiba khidradoodiibaa laazim ku wada oo inbuu helay in lama helayo intii uu helayay ayuu de bal masalan ee mumkinkahayd buu samayn intii uu kari waayeyna uu kaba dhacaya dee waaba adigu kolley masaa-isha gelaysa aada iyo aad bay uba badan tahay waana qaacidada weyne qawaacidda fiqiga kaba mida xadiidkuna asaas ama asal buu uba yahay taas waa mid oo waa ruuxii wixii uu kari waaya waa ka dhacaya wixii laakiin uu karaya baaqi unbuu kuba noqon marka wuxuu halkan sheekhu raximah llahu tacaala leeyahy xadiidkuna wuxuu waafaqsan yahay ilahay qowlkiisii fataqu llah ma stadactum inta aad karaysaan ilaahay kaba cabsada waxaana sheekhu halkan uu sheegay ama qowlkii ilaahay ahaa itaqu llah xaqa tuqaati oo dee barhkood siday kuba fasireen waa in ilaahay subxaana watacaala la adeecoon la caasiin la xuso aan la iloobin lagu shukriyo lagaba kufrin bal taas ay kuba fasireen wuxuu leeyahy imaka aayaddan oo kale fattaqu llaha ma stadactum wax tanaafiya kama dhexeeyo ee laba madhabood buu soo naqliya barhkoodle fattaqu llaha ma itaqu llaha xaqa tuqaatihi waxay mansuuqo ku tahay waa la nasakay oo fattaqu llaha ma stadactum bay mansuuqo ku tahay laakiin qowlkay culimadu saxiix yeelaan ama sawaabkaa meeshii waa la jamcin karayaaye naski ma jire aayaddan fattaqu llaha ma stadactum waxay caddaynaysaa wixii looga jeeday itaqu llaha xaqa tuqaati oo ah in dee loogaba jeedo awaamirtii in loo dirmo nawaahidiina laga dheeraado ilaahayna subxaana watacaala waxaanu ruuxu ka rahayn oo awoodiisa ka baxsan marna muu amrin ee markaas dee ilaahay taqwadiisa xaqu waa tan aayaddan kale waxay inoo bayaamisay inoo fasirtay ayuun buu noqonayaa bal taasa ama jumlada dambe waidaa nahaytukum can shayin fadacuuhu taa hore rasuulka ilahi wuxu uhi fa'tuu minhu ma stadactum inta kartaan kala yimaada halkan see uu idlaaqay oo wax haddaad idinka nahiye ka dheeraada weeye bal markaa iyada taasi waxa weeyaan kollay amarka iyo nahyigu waxay ku kala duwayin amarku waa waxaan jirin ood adigu samaynayso ood laba imanayso markaa kolkol baa iyo waxyaalo kaa hor iman karaan kugu iman karaan aada la wada iman kari weydo nahyiguse waa waxaan jirin oo lagu leeya ha samaynin faraa ka qaad ka dheerow isagii markii hore maba jiro adigu ha samaynin marka wax kasta waa la karaya isaga nahyigii dhammaantii waa la wada karayaayo ee wax aada samaynayso hadhow u baahan shuruuda iyo in kolkolna ay waxyaalo adiga kugu yimaado oo aada la kari weydo ama qayb ka mida aada la kari weyda isagu sida amarkii maaha waa waxaa jirino laya ka fogo waxa ka dheerow markaa wax la karaya un markaa bal taas way waa idlaaqaysa nahyigu markaa guud ahaan ba in laga dheeraado laakiin mid baa imanaysa haddii duruuf kale ama daruura ay timaado sida ruuxii maytadii xaaraan bay ahayd in laga dheeraydahay gaajaabu naftiisii inuuba dhinto kaba baqanaya waa daruuro taas oo kale amayn ikraah oo kale dee sida shurb khamr cinda alikraah bay kaba cabireen ama ruuxu naskii qur-aanka suuratunaxli kelimadii kufrigaa lagu qasbay inuu ku ku dhawaaqo iyadoo qalbigiisu iimaankii kuba negi yahay waxyaalaha caynkaas oo kale walow ay manhi yihiin suurada caynkaasee dee ikraahyime ama daruura ay timi xaaladaa manhiba maaha waa xaalo laysu rugseeyey noqonayaanoo nahyigii markaa meesha uu kaba baxayaayo suuradaa iyo markaa caynkaasa shay manhiya ma noqonayaan oo bal masalan markaasoo dee waa ruksa meeshii jirta ibaaxa laysu baneeya jirta markaa xaaladaa nahyigi ma jiro saasaaday bal masalan ama iyada nahyigu waa idlaaqaysa oo in laga wada dheeraado taaba wey bal markaa ayna xadiidka waynaa waxyaalihii bal in yaroo kooban taasoo de waayo ahimada qaarkood baa sharxiisa ugu dheeraaday iyo khaasatan labadan qaybood ee dambe baabu safari lmar'ati maca maxramin ilaa xajin wagayrih bal haweenaydu safarkeedii ay safraysay maxram ruux maxaarimteeda ka mida ay laba safraysay xaj hadday u kacayso iyo haddii ay safar kaleba u baxayso waa taas dee waa lusuumkeed ama waajibnimadeed markay safar ay tahay arrinkaasi ayuu baabkeedii yahay xadaثna زhayr بن xrb ومحamed بن المثنى qال xadaثna yaحyى وهuو الqطاn عan عubayd اللahi qol أخbaranii ناafiع عan iبn cmر أna رasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم qاal laa تusaafir yani sfrin laadu markaa waa naahiyo almarأaة haweenaydu ثaلاثا waa saddex cisho in la socdo ilaa walxaal macahaa maceeda duu maxramin ruux maxramkeedoo ee ciddii aan nikaaxu qabanahayn weeye bal markaasayna oo dee calaa sabiili taabiid maaha sida dee muaqadkaasa dee haweenadan uu markaa qabo walaashii oo kale iyo walaasheed iyo edadeed iyo walow markaa ay dee waa maxramnimadoodani waa wax muaqat oo dee iyadoo intaa ay wada joogaan bay noqon hadday kala tagaan ama ay ka dhimato tii kale way u banaanaanaysaa markaa iyagu way kaba baxsayin bal waxa weeye ku maxram ah calaa sabiili taabiid maxramnimadiisu ay tahay inuu maceeda yahay un mooye waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi bn numayri waabu usamata xa waxadaثna bn numayri qaala xadaثna abi jamiiعa can cubayd اllahi bihada اsnaadi xadiidku ama baabka axaadiistiisu way noo dheertahay duruqda yar badan riwaayaad kala duwan iyo axaadiis kala duwanna insha allah waan u daya insha allahu tacaala waan dhammayn doonaa markaa kollay qaybaan israacin doonaa si aan kolba markaa deeta wax u yar eegno qaybna aan u yar dambaysiisano markaa horta inta hore riwaayaadka hore aan israacin doonaa xagga sanadkan uu sheegayna maahae laakiin cibaaradan jamiican uu leeyahay uun markii hore abubakr ibn abi shayba waa sheekha muslim buu ahaa wuxuu ka wariyey cabdullahi ibnu numayr iyo abu usama xamaad ibnu usama haddana sheekh labaad oo uu leeyahay buu muslim ku noqday xa intuu yihi waa ibnu numayr ibnu numayrkuna waa maxamed ibn cabdillahi ibnu numayr isaguna cabdullahi ibnu numayr oo abiyuu ka warinaya markii horena abubakr ibn abi shayba cabdullahi ibnu numayr uu ka wariyey laakiin abu usama uu raaciyey ama maxamed ibn cabdillahi ibnu numayr aabihii unbuu iminka kaba warinaya jamiicanna waxay noqonayaan marka waa cabdullahi ibnu numayr iyo abu usama cabdullahi ibnu numayr iyo abu usama xamaad ibnu usama ayaa labadoodaasi waxay xadiidka ka wada warinayaan can cubaydillahi cubaydillahina waa ninkii sanadka marka horeba yaxya alqadaan yaxya alqadaan bay markaa la sinaanayaan oo ninkii yaxya alqadaan uu kaba warinaya cubaydullahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caas ibnu cumar ibnu khadaab bi hada isnaadi isnaadkuna waa isnaadkii cubaydullaahi lahaa waayo naafic asxaabtiisii ama xertiisii raggii ugu waaweynaa buu kaba midiyo barhkoodba aba kolkol imaam malik cubaydullaahi bay sii horreysiiyaan xagga xifdiga axaadiis iyo itqaanka axaadiista naafice bal marka waa naafic can ibni cumar isnaadkuna haddaba fi riwaayati abi bakrin wax yar bay ku kala duwan yihin abi bakr riwaayadiisa waxaa ku sugnayd fawqa halaaثin macnaha abubakr ibn abi shayba oo maxaa laftigu muxuu noqonayaa ine laftigii hore inoomu soo celinaya inta ziyaadadooda buu inoo sheegayaa laa tusaafir اlmarأaةu fawqa halaaثin ilaa wa macaha duu maxram waa halkaa halaaثintan ay halaaثin ahayd baa isaga fawq ay kuba sugnayd fawqa halaaثin waa saddex cisho in loo socdo in ka sarraysa وqاl بن نmayri في riwaayaة abi ama iبn نmayr riwaayadan uu aabihii ibn nmayrna ficlan dee aabihii baa loo awowgii baa loo nisbeynaya aabihii baa ina numayrehe aabihii uu kaba wariyey maxaa ku sugnaa laa تusaafir الmarأaة ثaلaaثaة waa saddex ilaa وamaعaha duu maxrami oo halkaa laftigaa hore yaحya الqadaan ثaلaaثan ba ثaلaaثaة ilaa وamaعaha duu maxramina ilaa waa iskaga mid inta kale wey welina markaa waan wadaynaa bal xadiidkan horta ibnu cumar intaynanka abu saciid gaadhin waxadaثna moxamed ibn raaficin qaala xadaثana ibn abi fudaykin qaala akhbarana الضaxaaku can naaficin can cabdillahi bni cumar can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal nin afraad baa inagu soo biray oo asxaabtii ama xertii naafica waa ضaxaak alxizaami oo isna aynu hore usoo aragnay atbaacu taabiciintii un kaba mid ah ibn abi fudaykna maxamed ibn ismaaciil ibn muslim ibn abi fudayk oo sheekadii shaaficiyana ka mid buu ahaaye isna kitaabkaynu hore ugu soo aragnay ama maxamed ibn raafic imaamkii macruufkaa axaadiistiisu ay badnayd weeye kolkolna xadiidkii saxiifadii hamaam can abi hurayrana dariiqiisa uu muslim kuba warinayey muxuu yihi qaala can inabiyi salى اllahu alيه wasalam qaala laa yaxilu xalaal uma aha limra'atin haweeney tu'minu rumaynaysa billaahi ilaah iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe tusaafiru inay safarto masiirata halaati layaalin saddex habeen socodkood ilaa walxaal macahaa maceeda duu maxramin ku maxram u saaxiibi maceeda yahay uun mooye taasi ma banaana bal xadiidkii ibnu cumar intaasuu inoogu joogsaday xadiid kale oo abu saciid baa inoo bilaabmaya ee laakiin dee waxa weeyaan in ziyaaduhu leeya mooyaane xaggan safarka dumarka way kuba siman yihiinoo bal horta aan riwaayaadkan iska raacin doonaa waayo axaadiistan baa yar duruqdeeduna badan daraaddeed iyo iyadoo xadiis abu hurayre iyo inoo soo socdaan oo kaloo kaba dambeeya iyo bal masalan xadiis ibnu cabaas iyo xadiis markaa abu saciid alkhudri oo kaleo inoo soo socday bal axaadiista xooga ayaa inoo dambaysa mawduucuna laakiin mid weeye oo kolley maqsuudka weyneeye baabka u baabaysnaa way wadaagsanayaan wuxuu uhi markaa xadaثna qutaybata bnu saciidin wacثmaan ibn abi shaybata jamiica can jariirin raqamka haddaad eegtaan siddeed boqol iyo toddobiyo labaatan baa raqamkii uu qoray markii horena kun saddex boqol iyo sideed iyo soddon waa raqamka guud ee dee xadiidkii koowaad markii kow laga soo yidhi muslim inala socday ilaa kitaabka dhammaadkiisa saddex kun iyo saddex iyo soddon xadiis uu ku dhammaan doono kitaabka waa raqamkaas ama waxyaalaha kale kitaab kastaba arqaam gaar uu yeelanaya marka halkii kun iyo saddex boqol iyo sideed iyo soddon aan maraynay iyo sideed boqol iyo toddobiyo labaatan marka waxay ka dhigan tahay xadiidkani waa mukarar oo raqamkaas kitaabuusalaad dhexdeed ayuu inoogu soo hormaray oo halkaasaynu kuba soo maray ee haddii raqamkaa dib ugu laabantaanna kolleyna waxaa buu ahaa malaa intii dee sanadan qaybtii aan aqrinay ayuu kaba jiray adugu kolley dee waa markii durus inoo bilaabtay qaybihii hore kitaabka ee lafdigan san ugama helaysaan macnaa asalka xadiidka weeye qidcadana halkaa hore inoogumay soo marin oo malaa waxaabay kuba habbooneyd raqam kale in laba siiyo qidcadda halkaa aynu kuba soo maray halkan kumay soo noqon intan halkan inoogu soo noqnoqonayo xadiidkan abu saciidna halkaa hore inooguma soo marin meeshaa raqamkaase laakiin xadiidkaa marka la eego si guud intaa hore iyo intani way wada socdeen riwaayo keliya ku wada socdeen bal umuuraha dhowrkee uu yihi abu saciid baan kaa maqlay kazactu bnu yaxye leeyahay ayay ka wada mid ahaayeen wuxuu yihi markaa qaala qutaybat xadaثana jariir can cabdilmalik wahuwa bnu cumayrin can qanzacata ina yaxya weeye oo nin siqo in hore usoo maray can abi saciidin wa abu saciid alkudri qaala anahu qaal qanzaca leh maaha in qaaladan abu saciid waa ninka ka horeeya qanzaca muxuu yihi qaala samictu waxaan maqlay minhu min abi saciidin xadiiثan xadiiث baan kaba maqlay faacjabanii uu icjabgeliyay aad baan ula dhacay oo aad baan u jeclaystay xadiiskii faqultu lahu waxaan ku idhi anta hamsadiisi faamku way qadarantay anta adiga miyaa samicta maqlay haadaa xadiiskan min rasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalam ma adigaa rasuulki ilaahay kaba maqlay xadiiskan qaala marka abu saciid baa wuxuu ihi faaqulu afa aqulu halkana hamsadiisi faamku waan qadaraynaay bal haddaanan rasuulka ilaahay ka maqlin ma waxaan odrhanayaa calaa rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay korkii maalama asmac ma rasuulka ilaahay baan been ka sheegaya waxaanan kaba maqlin ayaa rasuulka ilaahay u tiirinayaan u nisbaynaya may waan ka maqlay weyo qaala wuxuu yihi marka abu saciid samictuhu yaquulu waxaan maqlay rasuulka ilaahay xaal may adigu taas buri markaa qaala wuxuu yihi qazaca dib ugu noqo samictuhu waxaan maqlay waa abaa saciid yaquulu xaalu ku qawlayo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi laa tashuddu ha xidhxidhanina oo alrixaala rixaash asalka hore rixaal jamcu raxlin oo waa geela iyo dee waxaan koorahan la duldhigo taas bay ahayd laakiin kinaayo wuxuu ka yahay safar oo dee ruuxa gaadiidkiisii koorihii dul dhiganaya ama wixii kale iyo kuba fuulaya dul dhiganaya oo ruuxaas safarka gelayo waxay ciraabo arrintani kinaayo kaba tahay safar la safrown ilaa ilaa halaaثati masaajida saddex masjid un mooye meel kale idinkoo isla ajri baa ka helaysaan oo daaco ugu socdo a kusoo cibaadaysateen safar ba ha u gelina saddexii masjidna waa kuwa masjidi haadaa masjidkaygan kan ah waa kii madiina iyo walmasjid اlxaraami masjidka isaguna maka kuba yaala kacbadu ay kuba taale almasjid اlxaraam iyo walmasjid alaqsa masjidkaa durugsan ama fogaanta badan oo dee marka lamakiya la eegiyo waa ka durugsanaa madiine iyo taas baaba loo yidhi ama zamaqshariya ay idhaahaan dee masjid markaa kaba dambeeyey may jirin isaga sii dhaafsanaa kaba dambeeyo saas baa loo yidhi bal adigu almasjid alaqsa waa masjidkan ee ay yahuudu ay haysatee dhulkaa falastiin kuba yaaleen wa samictuhu waxaa kaloon maqlay intaasi baabkeedna way ka baxsan tahay waxaan maqlay waxaa leh de abu saciid yaquulu xaal uu ku qawlayo laa tusaafir ilmar'atu haweene diyaane safrin yowmayni laba cisho oo min adahri zamanka kaba mid ah si hore saddex ba eeda waa laba cisho in la socdo ilaa walxaal macahaa maceeda biduu maxramin maxram ku saaxiib oo minhaa iyada xaggeeda ka adoo maxaarimteediia aw zawjuha ama ninkeeda uu la socdo uun mooye وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna محamed بن jaعفr qال xadثna شhuعbaة عan cabdالملك بن عmayri qاal cabdالملك ba wuxuu uhi samعtu غaزcta qال samعtu abا سacيidi الkdriya qal samعtu min رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم arbعa rasuulka ilaahay baan afar arimood ayaan kaba maqlay faacjabnani way cajab geliyeen waanaqnani waa isla mid waa laba lafti oo iskuba mid ah ee dee laftigoodan kala duwan baa taakiid ahaan bal masalan halkan loolaba yimi oo faacjabnani waanaqnani waa adigu laba lafti un xagga macnaa islaba mid ah oo aanaqnani manaa jane wainama karara lmacnaa likhtilaafi lafdi lafdigaa iskhilaafsano siaasi usoo celceliya buu leeyahay carabna in badan bay taa samaystaan bayaan iyo tawkiid daraaddeed ulaaئika عalayhim صalawaat min rabbihm waraxma asalaat iyo araxma waa islaba mid halkan fakuluu mima hanimtum xalaala ayiba xalaal iyo ayibna waaba islaba mid bal markaa iyo shacirna uu soo naqlinaya ma bayd xuday aan leeyahay nahaa markaa wuxuu nahiyey an tusaafira almarأaةu masirata yowmeyn haweeneedu inay safarta laba cisho in la socdo ilaa wamacaha zawjuha in maceedu zawjkeedu yahay mooye aw duu maxramin ama ruux maxram u saaxiiba waqtasa waxaanu waa shucba imaka faacilka iktasa uu noqonaya shucba wuxuu raad raacay dabagali weeye baqiya alxadiidi xadiidka intiisii kale oo eeg markii hore cabdulmalik ibnu cumayr jariir ibnu cabdilxamiid baa kaba warinayay laftigiisiina waynu soo aragnay ee laa tashudu arixaala ilaa ilaa halaaثati masaajidna waa taa qayb afartii kaba mida weeye oo labunba halkan imaka inoogaba sugan haddaba shucbana intan markuu faacjabnani iyo waanaqnaniya halkaa hore kumay sugnayn aanaqnaniya faacjabni faacjabani baa kuma sugnayd markuu intan inoo sheegay ayay weliba lafdigiina halkii laa tusaafir almar'atu yowmayni naha an tusaafira almar'atu masirata yowmayni oo siiqadii baa bedelan taa horena nahyigii sariixa qawliga ahe tanna waa dee kan oo wuxuu nahiyey rasuulka ilaahay taasoo waa cibaaradii saxaabigu inoogaba cabiray marka xadiidka intii si kale ilaa tashudu ay kaba mid ahayd ayuu dabagalay oo dee intii kalena waa la yimi wayo shucbana faacilkii baan kaba dhignay isaga cabdilmalik ibni cumayr maanta kaba wariyo halkii jariir imika kuba sugan xadaثna cثmaan بn abi shaybata qaala xadaثna jariir can mغيraةa can ibrahima can sahm bni minjaabin can kazcata can abi saciidin اlkudriyi qaala anahu qaal bal jariirku waa jariir bn cabdilxamiid الdabi waana nin dee cilmiga xadiiskana aqoon sare uu lahaayo ragga kutubtan markaa culimadii waaweyneyd ee bal wuxuu deganaa magaaladii rayi la odhan jiray ayuu deganaayo halkaas baaba loogu xereyn jiray oo loogu tegi jiray imaam axmed iyo baa dadkii doonay isaga markaa nafaqu waayey uu kuba gaadho oo wixii gaadhsiin lahaa laakiin halkaasaa jariir loogu tegi jiray jariir ibn cabdilxamiid mugiirat ibnu miqsam idabina horeynu kitaabka ugu soo maray oo waa nin faqiihna ahaa iqaa waa idhala aaba iqana ahaa faqiihna ahaa qoladii reer kuufa ama culimadii kuufana kaba mid ahaa kolley oo xaafidna xajar marka la eego isaga taxdiidkiisa dabaqada qoladii lixaad ee ruwaada oo waa adigu atbaacu taabiciintii dadkii ugu waaweynaa unbuu kaba mid yahay saqaara taabicin halaba mucaasarooday ibraahimka ku xigaana waa imaamkii weynaa ibraahim unakhaci weeye waa saqaaru taabiciin laakiin intaa waynu soo wada aragnay sam ibnu minjaab isagu waa nin ay caawa inoogu horeyso waa nin isaguna reer kuufa uunu ahaa xagga marka la eego haddii ibraahim sikaara taabiciin oo caaisha iyo uu arkay dee saxaabada qaar uu arkay taas taabici aada u yar haba ahaado sahminunjaab cid taasuu arkay ma jirto xaggii da-dii unbay isku dhow yihiine laakiin dabaqadii ibraahim baa ka horeeyo haddaan xagga eegno taabici iyo nin aan taabici ahayn min baabi riwaayat alakabir can ilasaakir bay noqon xagga marka la eego waa rutbada markaynu eegno da-da waxaa la arkaa inaanay kala weynaanba oo sam minjaab kitaabkeenan muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay sam ibnu minjaab markaa buqiiray isla dabaqa yihiin can kazacata can abi saciidin alkhudriyi qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam laa tusaafir اlmarأaةu haweeneydani yaani safrinoo laa tusaafir اlmarأaةu ثalaaثa ila maca di maxramin waxadaثanii abu غassan almismaciy وamuxamed ibn bashaar jamiiعa can mucaad bni hishaam qaala abu غassan xadaثana mucaad qala xadaثanii abi can qataata an غazcta can abi saciidi اlkudriyi ana nabiy اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala laa tusaafir imra'atun haweenayaani safrin laadna waa naahiya un haddii laa tusaafiru ama aan kaba dhignaynu laadii naafiye ka dhigno ficilkiina aan rafcino iyaguna macnaha oy laa tusaafir nahyiguu keenayuu keenaya bal waxaaba idhaahaan nafyigu markuu bimacna nahyi yahay isaga nahyiga sariixa kaga sii xeel dheer macnahan loo jeedo isaga kaga sii xeel dheer bay idhaahaan laa tusaafir imra'atun fawqa halaati layaalin saddex habeen wax kaba sarreeya ilaa maca dii maxramin waxadaثana ibn اmusanى qaala xadaثana bn abi cadiyin ibn musanana waa muxamed waa nin dee lixdan sheekhe oo muwaadka liba ay wax ka wada wariyaan oo wada sheekha ibn abi cadinna waa muxamed isaguna intaba kitaabkan kusoo aragnay oo iyagoo magacyadooduna matiga ay inoogu yaallaan waan soo aragnay laakiin ibn abi cadi dee awowgii baa loo tiriyay oo moxamed ibn ibrahim ibn abi cadi can saciidin saciidku waa saciid ibn ibna caruuba sida aynu soo maray oo qataado kol hadduu kaba warinayo can qataadata bi hada isnaadi isnaadka wa qaala waxaanuu yihi akara min halaaثin ila maca di maxrami bal riwaayadii hore hishaam dastawaayi waayo mucaadkaasi mucaad ibnu hishaam bu aabi hishaam dastawaayi buu ka warinaya hishaam baana qataado ka wariyey waxaan soo aragnay fawqa halaaثi layaalin waa mid haddana tii ku xigtee saciid markaa tan saciidu kaba warinayo qataadana maxay ahayd fawqa halaaثi akara min halaaثin markaa waa isla midood fawqa halaaثin iyo akara min halaaثin lafdiga un baa kala duwane waa saddex wax kaba badan ilaa maca di maxramin ruux maxrum saaxiiba un mooye bal iyadoo axaadiis inoo socon doonto kolley axaadiisan alfaado kalena insha allahu tacaala way inoo dambeeyaan laba xadiid baan bal markaa imika inoo dhammaaday oo waa xadiidkii ibnu cumar iyo xadiidkii abu saciid xadiid abu hurairena imika uu inoogu xigayaa kuwo kalena way kasii dambayn doonaane bal iyada waxaa inooguba sugan uun horta nahyin rasuulkii ilaahay nahiyey haweenaydu inay safarto maxram la-aan laakiin riwaayaadka barhkood dee laba cishaa kuba yimi barhkood waxaa ku yimi waa kan saddex cisho ama saddexdeed kuwa in ka badan baa kuba yimi kuwa maalin keliya ayaaba kuba yimi oo iyadna riwaayadee iyadna maalin iyo habeen baa yimi bal markaa waa alfaado dee markaas waxaanay riwaayaadkaasa maalinta iyo maalin iyo habeenna waa kuwa inoo dambeeyo muslim kuba sugan kitaabkeenna ku sugan culimadu waxay leeyihiin raximahum llahu tacaala alfaadaha kala duwan waxaa sababtu ay tahay uun dadkii saa'iliinta ahaa ama rasuulka ilaahay xukunkan uba sheegayay ayaa kala dunaa ama meelihii uu ku sheego dee maalin keliya may ahayna waa axaadiis maalmo kala duwan lagaba maqlay kalow dee saddex yidhaah iyo kalow laba yidhaah iyo kalow maalin keliyaba yidhaahaba adugu markaa in marka la yidhaaho saddex ama saddex wax ka badanna taas kuma sugnay culimadu leeyihiin caddayn la caddaynaya imaka halkan iyadoo mafhuum laga qaadanayo in wixii saddex ka yaraa ay bannaan tahay waayo axaadiistii kale manduuq ahayd ayaa yoom iyo maalin iyo habeen iyo maalin iyo kuba yimi taas oo markaa tan cibaaradan oo mafhuumu noqonaysa saddex wixii ka yar lagama qaadanayo ama tasriix halkaa ugumaba sugnaa markaa waxay dee ta ka dhigaan kol haddii riwaayaadkaa kala duwan ee yimaadeen maqsuudku inuu yahay uun safar wixii safar lagu magacaabo in dee haweenaydii loo diidayo maxram la-aan ama zawj la-aan waxa weeyaan inay safarto bal taasba weeye lafdiga safar markaan eegnana ee wixii safar lagu magacaabayo o dhan waa soo gelayaaye bal haddii safarkii kale caadiga ahaa aan ahayn safar ay daruura keentay si safarkii hijradoo kale waa ruux ama islaami ama dhul aan dee diinteedii kuba daahir sankarenka bay joogtaayo waa safarkaa hijro iyado waa safar daruuro oo looma eego waxba lama eego dee waa inay baxdun baaba waajib kuba noqonaysa bal taas mooye laakiin safaradii kale tijaaro loo safrayey ee wax kale loo safrayey bal dee xajkii tadawuc ahaa iyo taas oo kale kollay jaadib bay wada mariyaan oo umuurtan way u ictibaariyaan oo dee taa khilaaf kama taagne arrin baa jirto culimada kollay khilaafkoodu yahay haweenaydii haddii ay dee maalba yeelato sii kalena waa ruuxaa dee karaya inay xajkii tagto xajkii waa ku waajibayaa maxram haddaba ma shardi buu u yahay inay maxram hesho hadday maxram hesho unbaa xajkaasi waajib ku noqonaya mise waxa weeyaanuun in xajkii wujuubkiisii waa fuulayaa marka marka la eego kollay imaam shaafici oo kale ama shaaficiyada qowlkooda dee qowl labaadna way yeelanayaanba ama marka la eego asxaabta shaaficiya bal qowl labaad uu leeyahay isagu iyo malik iyo qolooyinkaasi iyagu waxay ku tegeen marka ay dee xaj ay noqoto haweenaydii walilaahi cala nnaasi xijulbeyti annaaskaasun bay kaba mid tahay oo dadkaa xajku ku waajibayo kol haddii ay karto ayuu bal maalan horta ka mid tahay taas horta waa maxal itifaaq laakiin shardi ugama dhigaan kol hadduu faradkii islaamka yahay maxram hadday maxram hesho ama dumar laguma kalsoon yahay israaceen oo dee waxa weeyaan tacaduday ay hesho ee barhkoodna amni dariiqi iyo sida iyadoo qaafilo weyn iyo safar weyn laba socotoo kale hawa kuba soo dareene haddii taa la helo kol haddii la helayo un alamnu calaa nafsiha meesha ay mutawafir tahay xajkii waa ku waajibaya waanay tegeysaa dee markaa dawaaif culimada kaba mid ah kollay sidaa xanafiyada iyo marka la eego xanaabilada iyo kollayna shaaficiyada qaarkood asxaab alxadiidna waa say ku tegayaan xajka wujuubkiisa marka horeba uu ku waajibayo ayay shardi u tahay maxrame haddii iyadoo xoolii haysato caafimaad qabto wax kastaba karaysa maxram iyo cid ay weydo xajkii waajibkaa marka horeba kuma waajibayo weeye koloo maxramka waxyaalihii shuruudii wujuubkaa maxramkeedu ugaba mid yahay kulleyna waa mase baqowi oo aimadii shaaficiyada kaba mid ahaa iyo sharxu sunnaha iyo daahirka xadiidka isagoo eegaya uu eego khilaafkan culimadu kolley waxa sababtiisu ay tahay aayaddan walilaahi cala annaasi xijulbeyti man istadaaca ilayhi sabiilan waa cumuum waxay faa'iideyneysaa ama aayaddii ku sugan dadka oo dhan wixii istidaaco lagaba helo xajku inuu ku waajibayo cumuumkaas marka cumuumka aayadda dumarkiina way ku jiraan oo taasi way kuma jiraan xadiisyadan aan hayno ee laa tusaafir ilmar'atu dee waxa weeye masirata yowmeyn ama talata laba yidhaaho ilaa macadii maxramna waa axaadiis marka gees laga eego khaas ahoo dumarkay khaas ku yihin laakiin janib marka laga eego caam weeyo fi kuli safar safar kasta oo dhan safar kasta ama wixii safar lagu magacaabaya soo gelaya marka maxaa iska hor yimi istacaaruday wujuubkii xajkae cumuumkii aayadda lagaba qaadinaya rag iyo dumarba marka ay shamlinaysay iyo xadiisyadan keenaya wax safar lagu magacaababa haweeneydu inaanay gelahayn haddaan maxram jirin labada cumuum baa iskaba hor yimi marka qolooyinkii cumuumka aayadda raajix yeeshay waa sida dee ibnu daqiiq alciid iyo ibnu markaa rushdiye maka halkan ay dhahaan kuwi iyagu cumuumka aayadda ke raajix yeelay waxay masalan cumuumkii aayadday ku khaas yeeleen xadiidkii ay ku khaas yeeleenoo waxay markaa safarada ka soo reebeen safarkii xajkii waajibkaabay ka soo reebeen marka cumuumkii aayadday horreysiiyeen oo xadiidka cumuumkiisa ay kaba horreysiiyeen kuwi iyagu waxa weeyaan cumuumkan safar dhammaantii xadiidka kuba sugan xagga safarka iyagu eegay ee taa xoog yeelay raajax yeelayna maxay sameeyeen cumuumkan xadiidkan ayay ku khaas yeeleen aayadda cumuumkeedii istidaacadiio markaa maxay yidhaaheen waa dumar markay noqoto dumarkii baa laga soo reebaya wey xadiidkii baa khaas yeelayo dumarkii markay noqoto istidaacada waxaa u dheeraanaysa oo jumladii istidaacada ka mid noqonaysa haddii kalema ay karin weye jumladii istidaacada ka mid noqonaysa maxramkii arrinku kaa weeye oo maaha waa labadan cumuum ee dee iskay meesha kuba kulmay ayaa tarjiixooda arrinkuna markuu shay gees caamka ah geesna khaaska ama laba daliilo midna dhinac uu caamka iyo dhinacna khaas ka yahay ay istacaarudaan oo kale imaka halkan qaaliban tarjiix baa loo baadaa tarjiix khaarijiya loo baadaa marka adigu e waa tan deeta ayay dariiqadani kala raaceen oo arrinka khilaafkooda sababtiisu ama halka uu raad ku leeyahay taas weeye oo waa nusuustan cumuumkeedan ay leeyihiin waa de labadoodii meel bay kuba kulmayaan oo aayaddii qur-aanka ahaydna cumuumkeeda waxay ku shamlinaysaa rag iyo dumarba ruuxii mustadiica markaa kol hadduu dee waxa weeyaan karayo istidaacadii maalkii iyo badankii uu yahay xajki waa waajibayaaba aayaddii kama soo baxaysan iyada markaa tan markay noqotona safarkii walow dumar khaasku iyo rag aanu ahayn laakiin safar dhammaantii baa lafdigu ah laa tusaafir waa dee markaa imika ficilkuna sida nakirada oo kale ayuu noqdaa ama xagga macnaha nakiru ka yahay oo nakiradu markay siyaaqu nafyi ama nahyi ay dhacdo cumuum bay faa'iideynaysay ficilkuna waa taas oo kale oo wuxuu faa'iideynayaa safar wixii lagu magacaabayaba marka cumuumkaas weye taas weeye dee bal markaa qolooyin markaa waa arrinta labadaa tarjiix bay meeshatay marka markan taa nira xajku haddaanu waajibahayn iyaga hadalkoodani maba imanayo dee kuwa le waxa weya xajkii waajibkaabay leeyihin waajibkii ama haweene keliyaba sida shaaficiyadu xataa haban gaadheen dariiquna aami yahay ama dumar iqa ama maxram aynaha way kuma tegi kartaa oo xajkii waajibkaah kii tadawucaha kumaba jiro bal arrinta meesha inooguma jirto iyo sababta khilaafkoodu taasba weeyo imaka halkan buu qaadiciyaad kaba soo naqlinaya واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم وأنا أريد مركا لأيغا بلا إنغا ددكينا وده مركا هربا الجانب كاس remiyi baa lawada ahaayo haweeneydu iyadaa dhaaminaysa iyadoo reerku laga maqan yahay reerkii reerayso safarkiisa laga helayo ee markii magaalooyin la yimida arrintii dabeicadii say u bedelantaa waabay adkaato arrintii loogu taqayudaa kol bal markaa taase laakiin safarkii aan ahayn xajka waajibka ah iyagaba qoladaasi maka way tegaysaa malaha weeye ee waa safarka xajkii waajibka ah sababtuna waa labadaa cumuum ee bal istacaaruday weeyaan maxramkuna xadiidku sufayna waa maxaarimtii dhammaanteed waana dee cibaaraad baana inoo dambeeya bal waa intan imaka odhanaya lakin de axaadiistii baa inoo socota insha allahu tacaala xaditana dee kolley maaha un inay khilaafka halkan kaga bilaabmay de xataa saxaabadii caaisho oo kale iyabaaba dee lahayd nakastaaba ma helayso maxram raacay iyo oo kalo iyo dee kolkol bay la bici markaa taas iyada waana iskaba xaji jirtay walo dumar kolle sanadii ugu dambeysay cumar xayaatadiisiina dumarkii rasuulka o dhan malaa barhkood dee iska diiday u mooye waa u idmayo way soo wada xajeen oo barhkood jaanibka kale adil adigu bal markaa masalada kolley hadalkeed intaa ka bilaadhanye laakiin waxaan leeyahay bal nuqdada marka hore ay kaba bilaabmaya khilaafkaasi waana tarjiix khaariji de bal matala marka la eego waa arrintu waa taas waa labadaa cumuum wey xadaثna qtaybة بن سعيid qal xadaثna lays عan سacيid بn abi سacيid عan abيه an aba هurayrata qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laa yaxilu limraأaة mslimaة xalaal uma aha weynay mslima tusaafiru inay safarta masirata laylatin waa xadiidkii aan sheegayno waa in safar guud loo jeedo ilaa wa macaha rajul inuu maceeda yahay nin ninkaasoo duu xurmatin xurmo u saaxiiba minha iyada xaggeeda oo waa maxramkeeda ah inuu laba socdo mooyaane rajul buu kaba cabiro de waa cid kolley dumarkii waa iska daciifba dhulkaas iyo dee dadka badan ee markaa kolley akhlaaq kala duwan iyo wax kala duwan leh damac iyo waxyaalaha inuu iskaba badnaanaya ruuxii maxramkeedaana waa ruuxii dee iyadii daafacayay ee ilaalinayay dee ama ceebka baqan ha noqota ama dee ruuxa maxramkiisa ilaalinteeda oo bal markaa tan baa loo shardiyay saa daraaddeed maleyo dee waa ruux isagu waxaa tari karo ilmo yaroo ama laba jir iyo saddex jir iyo dhowr jir isagu maxramkiiba kama soo gelayo ruuxa qaangaadhkaa waa soo gelayaaba waana kolley xadiisna waa inoo dambeeyaa in bal tafsiil ugu yar sugan yahay maxramkii iyo waxyaalaha ciddan maxramka noqonaysa waana xadiis inoo dambeeya laakiin bal xadiidkan imakaan hayno kolley riwaayaadna way inoo dambeeyaane waxaa dhacay can saciid ibni abi saciidin can abihi saciid ibn abi saciidkani waa saciid almaqburi weeye abihiina abu saciid almaqburi baa la yidhaha kaysan isagana labadoodaba kolley waa nisbo ila almaqbara xabaalaha loo nisbeeyey bal taaba weeye labadoodaba waa laba taabici labadooduba abu hurayre way soo gaadheenoo saciidna waxuu ka wariyaa abu hurayra in abu saciidna aabihina uu ka wariyaa axaadiista qaarkoodna aabihii waasidadii buu kaga wariyaa kuwana waasida la-aan buu kaga wariyaa xadiidkan aan haynana kolley raggii xufaadda ahaa alkalaam baa ku sugan sharaxayo dee ciddiina haysataana kalaamkaa kuba sugana kuba arkaysaanoo waxa ah ikhtilaaf dadkii iyagu xadiidka wariyey ee saciidkaba wariyey ay iskuba khilaafeen oo barhkoodna cibaaradan can abiihi way sugeen waa ruwaadii xadiidka barhkood barhna cibaaradan can abiihi may sugeen markaa bukhaari iyo muslimna sidani way dhacdayba imaamkii weynaae daaraqudnina kollay axaadiisii istidraakaadka ama tatabuciisiyo barhkood dee uu ku yar haystay ama ku dusheeyey bukhaari iyo muslim inay saa kuba soo saareen baabuu kaga mid yahayo way soo kaba dhigaya ruwaadda intoodii badnayd marka la eego malik iyo yaxya ibn abi katiir iyo suhayl iyo dhammaantood halkan can abihi may sheegin buu leeyahay can saciidin can abi hurayrata taas bay sheegeen taasay sheegeen bal markaa qolooyin baa sheegay oo waa isaga lakin de adigu taye raajax yeelaan halkan muslimna waa kastan kusoo saaray kolley bukhaarina san kuma soo saaray alfaadna way noo dambeeyaane lama wada wajbay inay saxiix yihiinuno ee aabihii waasidadiina uu xadiidka kuba maqlay abu hurayrana uu kaba maqlo labada dariiq ba iskaba sugan yihiin laakiin bal ictiraad daaraquni baa jira halkan cibaaradan can abihi sugitaankeeda riwaayada la suga maaha meelo kale waa la og yahay inuu aabihii wax ka wariyo abu hurayre kaba warinaya abu hurayre toos inuu uga wariyana taa waa la og yahay bal matalan kolkol baa waxa dhacdaba dee can ilmaqburiyi can abi hurayrato labadoodaba ay ixtimaalayso waayo mid kastaaba uu kaba wariyaa mid kastana nisbadan uu leeyahay lakiin kolkol bay dadka ruwaadda dambe kuba kala saaraano ibnu abi dibi oo kale hadduu can ilmaqburiyi can abi hurayrata idhaha saciidun mooye abu saciid ma noqdo sababta abu saciid ma waaridka muu soo gaadhin bal haddaba ikhtilaafkaas yar baa jira qolooyinkana sharaxaysa de waxyaalaha arkaysaan kale waa umuurahaasoo waa umuuro sahlan culimadna ay kaba jawaabeen xadaثnي زhayr بن xrb qal xadaثna yaحya بن سacيidi عan بn abi diئbin waa imaam macruuf oo mحamed ibn cabdالرaحmaan la yidhaaho qraysh ah oo waxa weeyaan kolley imaam malika dabaqadiisii ahaa nin caalimana ahaa aadna u waric ahaa taqwo badnaa kolley kitaab weyn oo muwaطa'a maalik kaba weyno u lahay laakiin inamama soo gaadhin waana nin adigu aqoon aada u sarraysa lahaayo dee imaam shaafici baaba waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi macnaa waa dadkii dee aadi dhaaftay inuu wax kaba wariyaa ujeeddada ruuxna kumaan calaacalin inaanan wax kaba warin ama kama murugoon la kulan la-aantaa iyo inaanan wax kaba warin waxaan ahayn ibnu abi dibi iyo layt ibnu sacad waa laba dee ujeeddadu waa mablaqa dee cilmiga oo shaafici baa wuxuu ka murugoonayeyba ama ka qoomamoonayay inaanu la kulmin oonu wax ka qaadan cilmi ka qaadan kolley ibn abi dibina si uga qaataa aad bay u adkaan layda sagaal jirkiisii buu dhintay lakiin lays ibnu sacad hadduu hore masar u tago uu tegi uu la kulmi lahaa hadduu dee waktigii hore dhalinyaronimadiisii u masar tago bal markaas waa nin maqaamkaa joogaan leeyahay can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala laa yaxilu limra'ati tuuminu biاllahi walyawmi اlaakhiri tusafiru masirata ywmi ila maca di maxrami وxadثna yaحya بن yaحyى qal qarأtu عlى maliki عan سacيid بn abi سacيidi الmqburiyi عan abihi عan abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm qaala laa yaxilu xalaal uma aha لimrأaةi tuؤminu biاllahi wاlyوم الآakhiri tusaafiru inay safarto masirata ywmi walaylaة maalin iyo habeen socodkeed ilaa maca di maxrami عalayha iyadu maxram u saaxiib oo dee korkeeda ahaade ama dee iyada maxram uba ah un mooy inay la socoto mooye bal zawjna waa inoo dambeeya dee horena waan usoo aragnay lafdi xadaثna abu kamilin الjaxdariy qala xadaثna bshru yعni bn mfadli qala xadaثna sayr bn abi صالح an abihi an abi hurayrata qaala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم laa yaxilu limraأaة an tusaafira ثaلaثa ila wmacaha duu maxrami minha وxadaثna abu bakr bn abi shaybata وabu kuraybi جamيعا عan abi mucaawiyaةa qala abu kuraybi xadaثna abu mucaawiyaةa عan اlacmaشh عan abi صالح عan abi saعيidi الkudriy qala anahu qaal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم laa yaxilu limra'ati tuuminu billahi walyowmi alaakhiri an tusaafira safaran yakunu ahaanaya alaaata ayaamin fasaacidan iyo wax kasii badan oo dee safarkii meeshii aan safar ahayn iyadoo belbele iyo bikaduus iyo inahan dhow dhow dee safar aan lagu tirinayn curfan iyada kuma jirto weeye wixii safar laakiin la odhanayay ilaa wa macaha abuha aabaheed waa maxramka aw ibnuha inankeedii aw zawjuha ninkeed aw akuuha ama walaalkeed aw duu maxramina ama cid kale oo dee aan nikaax u qabanayn calaa sabiili ta'biid taas oo kale bal taasun inuu maceeday un yahay mooyaane safarkaas inay tagtaa uma banaana وxadaثna abu bakr بn abi shaybata وabi saciid bn ashaju qala xadaثna wakiic qala xadaثna acmash bhada isnaadi mila xadaثna abu bakr bn abi shaybata وزahir bn xarbi kilahuma can sufyana qala abu bakri xadaثna sufyaan bn cuyaynata qala xadaثna camr bn dinaari can abihima cabadin wamawlihi bn cabaas naafid la odhanayay hore aan usoo aragnay qaala samictu bna cabaasin yaquulu samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yakdub wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahay xaaluu khudbaynayuu leeyahay yaquulu laa yakhluwanna iyaanu la gooni noqon rajulu nin bimra'atin haweeney aanu la gooni noqon oo meel gaaro iyo aanin ka yimin cid kale inay ugu soo gasho dee ishii dadka ay kaba qarsooyin ay wada joogsadaan ama wada fadhiistaanba ilaa wa macaha walxal macaha maceeda duu maxramin ruux maxramkeeda ah ama dee maxramkiisiiyo dee maceeda uu yahay u mooye taas weeye waa khalwadii ee labadood inay isla gooni noqdaan dee waayo ibnu aadam weeye waxaana waa ku beeran tahay dee dadkii hal iyo gooro aamin cisma meeshii ma jirto shaydaankina ciddii saas oo kalea shaydaanna meeshii waa sadexaynaya xumaan baaba uba qurxinaya marka mafsada inay ka timaadaa la arkaayo waa dariico iyo wixii xumaani ay uga dhiman lahayd dadka muslimiinta oo uu rasuulka ilaahay xidayo uu awdayo ayay tahay tani walaa tusaafir ilmar'atu ilaa maca dii maxramin saas u yihi faqaama rajulu nin baa kacay faqaala wuxu uhi ya rasuul allahi rasuulki ilaahay ow ina imra'atii kharajat haweenaydaydi way baxday xaajatan xaj bay uga baxdayba wayna anigana uktutubta waxaa laygu qoray fii gazwati kada wakada aniguna waxaan ku jiraa dadka duulimaadka caynkaasa u baxaya haweenaydaydna xaj bay u baxday dee cid kalena lama socoto weyo cidi lamay socon maxram lama socdo adna lama socdo qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh indaliq tag oo faxuja maca mraatik jihaadkiibuu ka daayey uu kaba riday haweenaydaada la xaj waxay nooguma sugan umuuruhusay u kala mudan yihin ay u kala ahamsan yihin oo loo kala horreysiiyo sababtoo laba arrimood baa yimid inuu jihaadkii raaco iyo haweenaydiisii inuu raaco xajkii uba raaco ee bal masalan markaasna jihaadkii dad kaleo halkiisa gelayo isaga bedel uga noqonayaa jira laakiin iyadii halkan cid u gelaysa oo halkiisii u gelayso ama maxram kaligiina may jirin maxaa deeta rasuulka ilaahay raajax yeelay xajkii uu iyada laba xajayey ayuu raajax yeelay waayo jihaadkii cid kaleo meeshiisii bedelaysa oo halkiisii gelaysaa jirta وxadaثnah abu الرabيع الزهrاني qala xadaثna حmad عan cmr بhada الاسناad نaحو وxadaثna بن abi cmر qala xadaثna هisham yعni بn سlayman المksumiy عan بn jurayji بhada الاسناad نaحw وlam ydkun buu sheegin jumlada laa ykluwana rajul bامrأaة ilaa macaha du mxrm intaasaa riwaayadiisa ka maqnayd allah subحaana وataعala alam subحaanaka اlahma بحamdika ashhadu an laa ilah